bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad dunida ka joogtaan halkani waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuna soo dhowaada warkii duhurnimo ee reediyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaan intaynu ku guda jirno warkana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xariga ka jaray shirkad ka shaqaysa nadaafadda madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ka qayb galay munaasabad lagu dhiiragelinayo mudanayaasha cusub ee galmudug u mateli doona aqalka sare ee baarlamaanka guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed oo ku wargeliyay dadka u tartamaya ka mid noqoshada baarlamaanka inay codsiyadooda ay soo gudbiyaan shacabka gaalkacyo oo soo dhoweeyey xubnaha galmudug uga mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka cusub ee dalkeennu dhowaan uu yeelan doono wararka dibaddana waddamada reer yurub ayaa ka shiraya sidii loo badbaadin lahaa maatada ku goodoonsan magaalada xalab ee dalka syriya intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka radio muqdisho dhegaystayaal u diyaargarooba qodobada iyo kuwo kale oo faahfaahsan
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale kulanti wanaagsan waa toddobiiy tobanka bisha tobnaad sannadda laba kun iyo lix iyo toban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray shirkad ka shaqayn doonta nadaafadda deegaanka gobolka banaadir si loo soo celiyo bilicda iyo caasimadda muqdisho ay lahayd faysal muuse maxamed ayaa warbixintaas inoo faahfaahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi a xariga uga jaray shirkadda nadaafadda deegaanka ee eco oo ah shirkad gaar loo leeyahay waxaana sidoo kale munaasabadda ka qayb galay duqa muqdisho wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda maamulka shirkadda saraakiisha ciidanka iyo qaar ka mid a shaqaalaha shirkadaasi ka shaqayn doona iyo fanaaniin soomaaliyeed cabdixakiim yuusuf xasan oo ah maamulaha guud ee shirkadda eco waa shirkadda nadaafadda deegaanka ayaa sheegay in ujeeddada shirkaddan ay tahay laba arrimood oo mid ka midana ay tahay sidii shaqo aboor loogu sameyn lahaa dadka ku dhaqan gobolka banaadir qaarkood islamarkaana looga qaybgeli lahaa horumarka caasimadda guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed cabdikariin maxamuud gabeere ayaa soo dhoweeyey shirkaddan ka shaqayn doonta nadaafadda deegaanka gobolka banaadir ganacsatada soomaaliyeed ayuu sheegay in ay u gudbeen xilligii horumarka iyo degnaanshaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho mudane yuusuf xuseen madaale ayaa sheegay in ujeeddada shirkaddan loo siiyo mashruuca dhinaca nadaafadda ee gobolka banaadir in ay tahay sidii loo horumarin lahaa wejiga hore ee caasimadda laguna howlgeli lahaa in caasimada ay noqoto meel ku tartanta nadaafadda caasimadaha caalamka waxa uu ballan qaaday in ay gacan siin doonaan islamarkaana ay kula xisaabtami doonaan shirkadda eeka howlgalkeeda dhinaca nadaafadda wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed ibraahim farkeyti ayaa soo dhoweeyey mashruucan ballaaran ee shirkadda eco ee nadaafadda waxa uu xusay in dhowaan ay wasaaradda maaliyadda ay shirkad gaar loo leeyahay siin doonto bixinta leysimada baabuurta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horreyn ku bogaadiyey dowladda hoose ee xamar tallaabada ay u qaadeen dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo mashruuca nadaafadda gobolka banaadir ee eco la siiyey waxa uu sheegay madaxweynuhu in waajib ay tahay in la gacan siiyo shirkadda eco oo ka howlgeli doonta nadaafadda iyo horumarinta caasimadda hay-adaha dowladda oo dhan ayuu faray madaxweynuhu in ay la shaqeeyaan shirkaddaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay maalgelinta ganacsatada soomaaliyeed ay ku samaysanayaan dalkooda waxa uu ugu yeeray kuwa kalena in sidan oo kale ay u maalgashadaan dalkooda dowladda soomaaliyeedna ay mar walba diyaar u tahay inay bogaadiso oo ay dhiirigeliso lahaanshaha gaarka shirkadda eco waxay soo bandhigtay qalab iyo shaqaalihii ku shaqayn lahaa mashruuca weyn ee looga shaqaynayo hababka casriga ah ee nadaafadda caalamka si caasimada soomaaliya ay hormuud ugu noqoto caasimadaha kale ee caalamka ee dhinaca nadaafadda waana fursadda ay ganacsatada siisay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo faysal muuse maxamed s n t v muqdisho
guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ku wargeliyay dadka u tartamaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dalkeenna inay guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ay usoo gudbiyaan araajidooda siraaji sheekh isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa laga dareemayaa u diyaargarowga doorashooyinka waxaana magaalada si aad ugu soo qulqulaya ergooyin fara badan oo ka kala imaanaya gobolada dalka soomaaliya kuwaasoo doonaya inay doortaan xildhibaanada mustaqbalka dowladda federaalk soomaaliya guddiga doorashooyinka dadban ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya maanta iyaguna waxay ku dhawaaqeen in maanta laga bilaabo musharaxiinta u tartamaya xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya ee mustaqbalka soo socda ay ku soo hagaajin karaan araajida xafiiska guddiga doorashooyinka oo ku yaala xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya sidi cali ibraahim abuukar baafo waa gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaana uu ku dhawaaqayaa in musharaxiinta u tartamaya xilka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya araajida si toos ay ugu soo hagaajin karaan xafiiska guddiga doorashooyinka dadban ee gobolada koonfur galbeed ee ku yaala magaalada baydhabo gaar ahaan madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waan faraxsannahay sharaf bay noo tahay maanta inaan mar labaad aan isku imaano idin wacno sababta maantaan wariyaashu wacan waxay tahay inaan bulshada wargelino oon ku wargelino meelahay marayaan hanaanka doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed iyo tallaabooyinka xiga aan u baahanna hadda inaan qaadno inay dadka la socdaan waxaa meel fiican noo soo gaaray qabashadii liisaskii waataan warbaahintan aan la wadaagnay ilaa konton iyo toddoba liis ayaan gacanta ku haynaa ama konton iyo toddoba kursi mushar dadkii dooran lahaa liisaskooda ayaan gacanta ku haynaa marka waxaa la joogaa waqtigii ay dadka musharaxiinta ahaa isoo diiwaangelin lahaayeen waxaa already ay soo bilaabatay laba iyo tobankii bishan qabashada araajyada musharaxiinta marka waxaan rabnay inay dadka musharaxiinta ah ee kuraastooda taala koonfur galbeed lixdan iyo sagaal kursi dadka u tartami lahaa inaan ku wargelino inay furan yihiin qabashada araajyada xafiiska diiwaangelinta inuu u diyaarsan yahay inuu araajyada ka qabto iyo wixii dhammaan foomamkii u baahnaan lahaayeen iyo macluumaadkii u baahnaan lahaayeen loo diyaariyey xafiiska soo raadin karaan sidoo kaleeto dadka aan magaalada baydhabo weli joogin waxa ay fursad ahaan u haystaan inay foomamka oo online ah ay kala soo degi karaan websiteka doorashooyinka oo ayagoo intay soo buuxiyeen documentyaashooda diyaar u yihiin wixii shuruudihii laga rabeyn meesha iyagoo soo diyaariyay inay imaan karaan ay isdiiwaangelin karaan marka si fudud waxay booqan karaan bogga doorashada oo ah www dot doorashada laba kun lix iyo toban dot s o haddaan mar labaad ku celiyo waa www dot doorashada laba kun lix iyo toban dot s o halkaas waxay ka heli karaan dadka musharaxiinta ah dhammaan tilmaamaha ay u baahan yihiin ama hagidda ay u baahan yihiin shuruudaha laga rabo documentationka ay u baahan yihiin ayagoo dhamaystiran ayay meesha kala soo degi karaan sidoo kaleeto waxay kala soo degi karaan foomkii ay isku diiwaangelin lahayn oo online ah intay soo buuxiyaan isagoo u diyaarsanna ay keensan karaan intaasaa noogu muhiimsaneyd sidoo kale inaan ayadana idin ka warbixino inaan diyaarinay shaqaalihii ka shaqayn lahaa goobaha codbixinta waana tababarnay way diyaarsan yihiin waxaan rajeynaynaa jadwalka inkastoo waqtigana aada u ciriid u yahay in maalinka saddex iyo labaatanka bisha ay noqon doonto maalin taariikhi ah maalinkaasoo kursiga ugu horeeya doorashadiisa ay ka dhici doonto magaalada baydhabo caasimad caasimadda kumeel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya siraajisha isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhiirigelinayo mudanayaasha cusub ee galmudug u mateli doona aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kuwa oo doorashada ay ugu tartamayaan ka mid noqoshada aqalka sare labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee ka socotay magaalada cadaado maxamuud cabdidiirishe ayaa warkan ka soo diray cadaado munaasabadda lagu soo dhoweynayo mudanayaasha aqalka sare ee federaalk ee galmudug matalaya ee xalay lagu qabtay magaalada cadaado ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kasoo qaybgalayaasha munaasabadda ayaa tallaabo muhiima oo hore loogu qaaday doorashada ku tilmaamay in galmudug soo dhammaystirto xubnihii aqalka sare ku matali lahaa nabadoon axmed diiriya cali oo ka mid ahaa oqaashii munaasabaddaas kasoo qayb galay ayaa mudanayaasha aqalka sare kula dardaarmay inay matalaada shacbiga ilaaliyaan dadka idinkiina oo meelaha kala joogo haddaa adinku aad ka horraysaan u talageeya ninkii laha ayuu ahaa soomaali mideeya waa idin idin soomaalida mideeya dagaal daba dalka ayuu ka dhigay dhib dambayaa soomaaliya isku qabin wax kasta waa laydinka aqbalahaya waxa jeegisa waa laydinka aqbalaya anigu waxaan leeyahay soomaali kuu horreeyey soomaali aqalka sare oo siddeedda qof ah oo galmudug oo la magacaabay soomaali hogaaniya inba u noqdo abshir maxamed axmed bukhaari iyo cabdi axmed dhuxulow oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee cadaado lagu doortay ayaa sheegay in golahan ku cusub soomaaliya ay ka shaqayn doonaan ilaalinta midnimada waddanka
waxaan rabaa inaan halkan ka sheego galmudug waxay gashay rikoorhka la yidhaahdo rikoorhka al awaa'il la yidhaahdo kow door markii ugu horreysa waxaa ka dhacda doorashada aqalka sare soomaaliya oo dhan markii xigtay qofkii ugu horreysa aqalka so- sare loo doortay ayaa kasoo baxay oo aniga ah aadaan u faraxsan markii labaad waxaa ka soo baxay gabadhii ugu horreysay ee noqotay mudan aqalka sare oo zamzam ah markii maaragtay ugu horreysay aqalka sare berrihiisa ka bilaabaya insha allah marka intaasoo maaragtay runtii abaal ah ammaan ah waxaa iskale hoggaanka dowlad goboleedka galmudug marka soomaali waxaa la rabaa maanta inay isdhexgeliyaan aqalka saro maxaa yeelay wuxuu ka yimiday dowlad goboleedyadii loo qaybsho soomaaliya uu ka yimiday marka inay iyagu intii isu tagaan sidii soomaalinimo lagu heli lahay inay baadi doonaan ayaa loo sameeyey haddii aan soomaalinimo la helinna wax noo soconayaa ma jira madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa hambalyo u diray xubnaha aqalka sare isagoo sidoo kale ka hadlay arrimo kala duwan oo deegaanka ku saabsan
xaqiiqatan sharaf weyn ayay noo tahay arrintaa ayada ah haddaan nahay reer galmudug gaar ahaan aniga cabdikariin ahaan ee si gaara ayaan arrintaa ugu faraxsanahay maadaama culayska iyo miisaanka ugu weyn ee dhismaha aqalka sare culayskiisa aniga uu si gaara iigu dhacayay si gaarahan runtii ugu faraxsana maxaa yeelay kala furashada xubnaha midba midka kale uu ka muhiimsan yahay midba midka kale uu ka culus yahay midba midka kale uu ka qiimo badan yahay kana miisaan badan yahay arrin igu sahlan ma ahayn markaan runta ka hadlo waxaan ilaahay uga mahadcelinayaa inuu waafajiyey dad qaadi kara xilka iyo miisaanka ay xilkaasi uu leeyahay iyo mas-uuliyaddaasi ay leedahay inuu ilaahay waafajiyey allihii weynaa ayaan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee dhibkii aniga markaan ka soo gudbay iyo imtixaankii ahaa dadka inaan kala xusho ayaguna runtii lagu imtixaanay sagaal iyo tobanka xubnoodan soo hordhigay inay kala xushaan oo aan hubo inay tahay kala xudasho aad iyo aad u adkeed inay ahayd aan aad iyo aad u dareensanay
maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka cadaadu
dhinaca kale shacabka ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa soo dhoweeyey xubnaha galmudug uga mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya cabdirasaaq maxamed ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa si weyn u soo dhoweeyey hanaanka ay u qabsoontay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka uga mid noqonaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug taasi oo shalay lagu soo gebagabeeyey degmada cadaado ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka galmudug qaar ka mid a bulshada reer gaalkacyoodon la dhex qaaday mikrofonka warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay si aada u soo dhoweynayaan xubnaha la doortay sidoo kalena ay ku faraxsan yihiin in galmudug ay noqoto dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee soo doorta xubnaha aqalka sare uga mid noqonaya aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa baarlamaanka galmudug oo soo doortay aqalkii sare ee lagu talagalay soomaaliya sida wacan oo hufan usoo doorteen oo sinaanta leh iyo dadka ay soo doorteen oo ah dad ay galmudug soo xulatay kuna qanacsan yihiin maamulka iyo shacabka ee galmudug aad iyo aad baan ugu hambaliyaynaynaa galmudug maamulkeedu maadaama uu yahay maamulkeedu la horreeyey oo soo saaray qolihii sanadka oo ay weliba doorteen xubno muhiima oo bulshada reer galmudug ay ka soo baaraangeliyeen
doorashada ka dhacday dowlad goboleedka galmudug ay ku doorteen golihii sanadka golihii sare oo baarlamaanka waxaanu aragnaa si aad iyo aad u fiican waan u mahad celinaynaa golaha baarlamaanka iyo xukuumadda iyo qaabka usoo agaasimaya
runtii iyo runtii waxaan u arkaa dadaal wanaagsan in la sameeyey horumar in laga sameeyey qaabka dadka loo soo xulay waana u hambalyaynayaa rag iyo dumar dadka ku guulaystay inay jabooyinkaa buuxiyaan oo ay u matalaan deegaanada galmudug waxaanan kula dardaarmayaa ku dhaqanka diinta islaamka cadaaladda iyo wadaninimada ismaan cilmi oo faraxsaneen ku magaca dheerka kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada galkacyo waxaanu ku faraxsannahay in ay noqotay galmudug state maamulkii koowaad oo soo saara aqalka sare waana ku weliba faraxsannahay waxaanan leenahay hambalayo hambalayo hambalayo anigoo ah sayid cabdullaahi marbi waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii isku soo heshay iyo isku soo xilqaamtay oo waktigooda ku lumiyey xubinta aqalka sare ee dowladda federaak ee soomaaliya ee u matalaysa dowlad goboleedka galmudug state aniga ku hadlaya afka shacabka dhalinyarada dowlad goboleedka galmudug state hambaliyo hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaan rabaa halkaan aan u mahadceliyo ama u hambaliyeeyo golaha sare ee soomaaliya ee dhawaan lagu doortay dowlad goboleedka galmudug oo sideedda qof ah inta aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa mas-uuliyiintaas waa mas-uuliyiin sharaf leh aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa bulshada reer galmudug waxaan jeclaan lahaa inay iyaguna hambaliyeyaan doorashada xubnaha aqalka sare uga mid noqonaya dowlad goboleedka galmudug ayaa shalay kusoo ilaatay si nabada iyadoona muddadii ay socotay doorashadu ay ahayd magaalada cadaado mid si weyn looga dareemayay cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
shir u dhexeeya ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool deegaanada jubbaland iyo ganacsato kasoo jeeda dalka sweden ayaa magaalada kismaayo lagu qabtay waxaana ay labada dhinac ay ka wada hadleen sida ganacsatada kasoo jeeda sweden u maalgashan lahaayeen dalka soomaaliya labada dhinacna ay u kala faa'iidi lahaayeen aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada kismaayo kulankani maanta dhex maray ganacsato kasoo jeeda deegaanada jubbaland iyo sidoo kale maalgashadayaal ka yimid dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka sweden ayaa maanta waxa uu ka dhacay gudaha hoolka shirarka ee xafiiska rugta ganacsiga j c t i ee magaalada kismaayo kulanka waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha ganacsatada jubbaland iyo sidoo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga j c c i shaafi raabi kaahin iyo xubno kale oo ka mid a ganacsatada magaalada kismaayo kulanka ayaa diiradda lagu saarayay sidii maalgashi loogu samaysan lahaa deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo oo shirkadaha ajaanija ahi ay u imaan lahaayeen magaalada kismaayo sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyey guddoomiyaha rugta ganacsiga j c c i shaafi raabi kaahin waxaana uu tilmaamay in ammaanka ka jira jubbaland darteed ay sababtay in shirkado caalami ah oo dalka dibaddiisa ah ay soo gaaraan magaalada kismaayo isagoona sheegay inay diyaar u yihiin in maalgashi ay ku sameeyaan deegaanada jubbooyinka sidoo kale goobta waxaa ka hadlay maxamed shariif waa madaxa waa madaxa maalgashiga ee rugta ganacsiga ee j c c i waxaana isla dhankiisa uu tilmaamay in xilligan maamulka jubbaland iyo guud ahaan ganacsatada ay u diyaar garoobeen sidii maalgashi loogu samaysan lahaa deegaanada jubbaland ugu dambayntii waxaa goobta hadalkooban ka soo jeediyey mid ka mid ah ganacsadii ajaanibta ahayd ee dalka dibaddiisa ka soo jeeday gaar ahaana sweden waxaana ay tilmaameen in ay si weyn ugu faraxsan yihiin imaatinka magaalada kismaayo waxaana sidoo kale uu tilmaamay in ay wixii hadda ka dambeeya ay maalgashi ku samaynayaan deegaanada jubbaland oo ay ka furi doonaan ama ay ka samayn doonaan mashaa mashaariic kala duwan oo horumarineed oo lagu horaranayo gobolka guud ahaan waa markii ugu horreysay oo kulan noocan oo kale uu ka dhaca magaalada kismaayo oo laga arrinsanayo sidii sabab ugu qaadi lahaa maalgashadayaasha caalamiga ah ee soo gaaraya deegaanada jubbaland aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga adduunka ayaa sheegtay in lix labaatan kun siddeed boqol iyo sagaaliyo toban qof oo soomaali ah la xaqiijiyay inay doonayaan in si iskooda ay ugu laabtaan dalkooda hooyo kuwa oo ka mid a qaxootiga tirada badan ee soomaalida ee ku nool xerada dhadhaab oo ah xerada ugu weyn qaxootiga ay ku nool yihiin caalamka maxamed muuse maxamed ayaa warbixintan inoo fahfaahinaya
qaramada midoobay laanteeda qaxootiga ayaa warbixin bileedkii ay soo saartay shalay oo axad ahayd ayaa waxay ku sheegtay in laba kun shan boqol labaatan iyo shan ay dib ugu laabteen si madax bannaan markii laga caawiyay socdaalkoodii intii u dhexaysay lix iyo tobankii ilaa soddonkii sebtembar kuwaasi oo ku safray xagga dhulka iyo cirka u n c r ayaa sidoo kale sheegtay laga soo bilaabo sideedii disembar labada kun iyo afar toban ilaa soddonkii sebtembar ee sanadkan inay ku guryo noqdeen soddon iyo laba dhibic sagaal boqol afartan iyo sagaal qaxooti soomaaliyeed ah markii laga gacan siiyey waddadii ay ku gaari lahaayeen halkii ay ka yimaadeen dhowr iyo labaatan sano ka hor
munaasabad lagu daafuray isbitaal cusub oo loogu talagalay inuu u adeego dadka deegaanka garas baalley ee gobolkan banaadir ayaa lagu qabtay deegaankaasi waxaana ka qayb galay qaar ka mid a dhakhaatiirta magaalada muqdisho axmed cali kahya ayaa warbixintaas inoo eegaya xafladda lagu furayey isbitaalka ay jaamacadda banaadir ka hirgelisay deegaanka garas baalley ee gobolka banaadir ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid a dhakhaatiirta caanka ka ah dalka oo ay ka mid yihiin doctor cabdirasaaq axmed dalmar doctor bushkileeti doctor cabdirasaaq xasan cali doctor dufle iyo doctor fiqi iyo sidoo kale doctor maxamed yuusuf iyo qaar kale cisbitaalka ah ayaa loogu talagalay inuu u adeego bulshada deegaanka waxaana xafladda furitaankiisa ka qayb galay bulshada deegaanka oo iyagu markaasi aada u soo dhaweeyey hirgelinta isbitaalka dhakhaatiirta oo badankoodu ka hadlay xafladani furitaanka ah ayaa waxa ay ku dhiiri geliyeen bulshada deegaanku in ay ka faa'iidaystaan isbitaalka oo ay ilaaliyaan mas-uuliyiinta maamulka deegaanka ayaa iyana halkaasi ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaana ay u ballan qaadeen dhakhaatiirta isbitaalka ka hirgeliya deegaanka la shaqayn wacan iyo bulshada iyo isbitaalka inay markaasi isku xirmaan qaar ka mid a waxgaradka deegaanka garas baalley iyo gobolka banaadir ayaa ka hadlay xafladda furitaanka isbitaalka waxaana ay soo dhaweeyeen furitaankiisa waxaana ka rajayn doonaa ma arkaysaa in ay sida ay sheegeen ay noogu shaqayn doonaan isi ka badanba annagana waan ku kalsoon nahay haddaan nahay deegaanka waana soo dhawaynaynaa waana ku faraxsan nahay
waan soo dhaweynaynaa isbitaalkan runtii waxaan is leenahay mujtamac maanta soomaaliyeed cidda ugu muhiimsan uu anfici doono oo munaafacaadka koowaad ku qabi doonta waa xaafadda garas baalley saasaan aaminsannahay hadday tahay ilmo aan keensanno hooyooyin aan keenno annagoo nimaadna iyo waxbarasho intaba iyo camiraadda xaafadda intaba gudoomiyaha jaamacadda banaadir doctor cabdirasaaq axmed dalmar ayaa u sheegay bulshada ka qayb gashay xafladda inay u arkaan isbitaalka la hirgeliyey in uu yahay mid ay iyagu leeyihiin oo u adeegaya wuxuu yeelan doonaa laba boqol iyo konton sariir oo maaragtay la jiifiyo bukaanada wuxuu yeelan doonaa qaybaha isbitaal jaamacadeed uu leeyahay oo dhan ayuu yeelan doonaa hadda wuxuu leeyahay qaybaha jiifka qaybta qalliinka oo laba nooc ah farmashi daawo tayala ay taallo qalabka loo adeegsado baaritaanka ama ha noqoto shaybaar ama xray casriya ama ultrason aan magaalada oolin waa yaallin waxaas oo dhan xagga baaritaanka sidii hore loo sheegay waxaan ohan karnaa waa iska tabarucaad macnaha lacag aad iyo aad u jaban oo maaragtay hal dollar xataa aan dhammayn ama laba dollar wax la mid a ayaa laga qaadi doonaa oo maaragtay loogu talagalay biyaha iyo korontada iyo in lagu bixiyo waxaan rajaynayaa markaa waa fursad aad iyo aad aali u ah sidii aan marka hore hadal ku bilaabay ayaan kusoo gebagabaynayaa
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda midooda yurub ayaa ku kulansan dalka luxembourg waxayna wasiiradu ay ka arisanayaan sidii loo badbaadin lahaa naf iyo maal wixii ka haray magaalada halab oo muddo goodonsaneyd waxaa sii kordhaya duqeymaha dhanka cirka ee lagu hayo goobaha oo mucaaradka syriya ay ka haystaan magaaladaas tan iyo markii dowladda ruushka ee codka diidmada u isticmaashay qaraar sheegaya in la joojiyo xabad joojin u dhaxaysa deegaanada mucaaradku ay gacanta ku hayaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaasi waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay duqeymaha aan loo meeldayeen ee diyaaradaha xulafada la ah madaxweynaha dalka syriya ay ka wadaan magaalada khalab balse xogayaha arrimaha siyaasadda ee midooda yurub ayaa sheegay inaysan jirin cid soo hadal qaaday in cunuqabateyn la saaro dalka ruushka inkastoo uu taageersan yahay sida uu sheegay dowladda suuriya xogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain boris johnson ayaa isagana dhankiisa wuxuu ku baaqay in dowladda ruushka ay yareeyaan khasaaraha soo gaaraya shacabka ku tabaalaysan magaalada halab shirkan ay iskugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaa la filayaa in lagu qanciyo dowladda ruushka in la sameeyo xabad joojin goobaha mucaaradka ay gacanta ku hayaan loona bedelo qaab wada hadal ah warkii oo aad kala socoteen idaacadda qaranka ee radio muqdisho intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa cidda warka iyaga uu sheegay waxay dib uga daalacan karaan radio muqdisho dot net